noocan wanaagsan ka waa darsan kula soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka ee afar labaatanka saac
warniyahow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xagga war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kalees maqal habboona khiyaaree qodobada aad maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo kulan la yeeshay madaxda maamul goboleedyada hirshabeelle iyo sidoo kale madaxda kale ee kusoo koadhay oo koonfur galbeed iyo galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir daba ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu maxay kulankaas uga hadleen madasha utashiga qaran puntland iyo jubbaland oo maqan iyo weliba s c khaatumo shirka qodobo ma laga soo saari doonaa waan idiin soo gudbin doonaa waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa booliiska soomaaliya oo soo saaray digniinihii ugu cuslaa islamarkaasina booliisku waxay fariin u direen dadka rabshado ka sameeya garoonka ciyaaraha ka soconayaan sidoo kale waxa ay digniin ka soo saareen arrinta bacaha oo islamarkaasina lama nuuco baca khafiifta waan idiin soo gudbin doonaa waxaan kaloo milicsan doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo fulay kulan weyn islamarkaasina mashruuc loogu talagalay inay dowladda soomaaliya ka shaqaystaan oo badmaal loogu talagalay oo aan kaga faa'iidaysanayno khayraadka ceegaaga dalkeenna waxaan kaloon idiin soo gudbin doonaa dowladda soomaaliya oo markii ugu horreysay si adag uga hadashay heshiiskii etoobiya somalilan ay wadagaleen etoobiya ayaa hal bil oo keliya markan loo qabtay in ay kaga baxday heshiiskaas haddii ay kaga biixi wadina ciidamadeeda dalka laga saari doono waxaa kalood maqli doontaan howlgalladii ugu dambeeyey ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo goobaha laga sameeyey qodobadaas iyo kula faahfaahsan ayaad maqli doontaan kusoo dhowaada barnaamijka afar labaatanka saaca maqlabool meel kastoo joogtaan aan ku bilaabe caawa waxaa kulan yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ee ku soo hadhay shirka shirkaasi oo soconaya ilaa iyo lix maalmood haddaba waxaa shirkani ka maqan jubbaland oo iyadu iskaga huleeshay shirkan oo ka cadhootay iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxay uga wada hadleen sida shirkaasi loo sii ambaqaadi lahaa madaxweynaha iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada ayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu ku qaabilay gurigiisa islamarkaas halkaas ay caaw ka hadleen sidii loo sii dirdirgelin lahaa shirka golaha wadashayga qaran oo ka soconaya magaalada muqdisho maalmaha soo socda waxaa la rajeynayaa in shirkaasi qodobo laga soo saaro puntland iyo jubbaland oo maqan dadka oo dirasa arrimaha siyaasadda ayaa arrinta ku tilmaamay in ayna suuragal ahayn oo waddadii maxamed cabdilaahi farmaajo markii uu joogo kalada ku cagta saaray madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uuna arrintaasi kasoo waaqsan doono haddii uu hadda ka fiirsan waayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu shirkani furayey cabdiraxmaan cabdishakuur warsam oo ka mid ah xildhibaanada dowladda waxa uu u soo jeediyey in puntland oo shirkani ka maqan in qodobo la soo saaro ha yeeshee dheeftii maanta ay rumuuday markii axmed madoobe shirkan uu ka tegay isla markaasna uu diiday qodobada laga soo saaray caawa ra-iisul wasaaraha ayaa qaabilay madaxweynaha kulan weyn ayaana ka dhacay haddaan qodobka intaay u gudubno saaxiibayl markana aanu milicsano ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu daafuray mashruuc loogu talagalay inay dhalinyarada soomaaliyeed ka faa'iidaystaan islamarkaasina wax loogu soo saarayo khayraadka dalkeena gaar ahaan kalluunka barnaamijka badmaal ayuu maanta furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre halkaasi waxa uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa waatan khudbadda ee nala dhagaysta
waxay example u tahay eh, initiativeska aan taarget garaynayno inaan nolosheenna ku bedelo waxyaaba badan oo nolosheenna ay tahay inay transform gareeyaan ayay ayaa jira tanaana kow ka ah sidaa darteed mashruucani wuxuu xaqiijinayaa visionkeenna aan ku soconno oo ku iman doona haddii ilaaha idhaahdo national transformation planka ama n t p-ga aan wadno haddii ilaaha idhaahdo in fara badan oo hore waana waxyaabaha ay tahay mar walba inaan isha ku hayno ayaan qorannay strategies aada iyo aada u qurux badan detailed planes ayaan degsannay oo ayagana waa wanaagsan waxaan aruurinay report fara badan kadibna intaan isku darnay baynu shelfiska gelinay ayada oo aan intaas aan kaga hadhnay marka oo aan laga faa'iidaysan tan waxaan rabnaa markaa iyada oo la raacayo brograamkaas n t b inay tii ka duwanaato brograamkaas oo n t b-ga saaad og tihiin wuxuu u design garaysan yahay in waxa uu real noqdo mashruuc kasta iyo project kasta oo ay dawladdani ku dhaqaaqdo ama ay ka shaqaynayso inuusan noqonin un wax biberka lagu qoro oo daydna meel la iska dhigo ee uu noqdo wax practical ah oo actionable ah oo natiijadiisa la gaarayo keligiis ma aha fishinka laakiin waxaa la mida agricultureka waxaa la mida energyga mashaariicda waaweyn ee aan rabno dalkan inay transform gareeyaan oo aan ka dhaqaaqno annaga sideennaba from talk to action wax fara badan baan hadalnay oo ay soomaalidu hadashay laakiin actionku aada buu yaryahay waxaan rabnaa marka inaan ka soo rarno ka soo guurno meeshaas oo dhinaca actionka aan markaan u dhaqaaqno haddii ilaha idhaahdo taasaan xoogga saaraynaa opportunity dambe inay inaga dhunto ama waqti dambe inaga dhumo diyaar uma nihin n t b-ga asal ahaan waxaa ugu weyn shaqadiisa inuu empower gareeyo ama la empower gareeyo dadkeena soomaaliyeed oo la transform gareeyo economigana waxaana lagu transform garaynayaa in dadkeena la transform gareeyo hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto mansetka kulli waxaas oo dhan ayaan u baahannahay transformationku iskama dhacayo dabcan isaguna isolation ma aha oo dee keligiis iskama dhacayo laakiin waxay u baahan tahay partnership iyo dad inagala qayb gala ayaan u baahan nahay sidaa darteed ayaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo saboorkooda ama kaalmadooda joogtada ah ee international development association oo hadda qoladaa hadda samaynaysa oo hawshaan sida la sheegay iyo kuwa kaleba kuwani arrinta ku saabsan lacagta kontonka milyan ee aida ay bixisay oo hadda mashruucan baiska u ah iyo shanta milyan ee kale ee la socotay ee qolada kale bixiyeenba ma aha oo keliya inay kalluumaysigeenna ku investigareynayaan ee waxay investigareynayaan mustaqbalkeenna ayay investigareynayaan marka waan uga mahad celinayaa sidoo kale waxaan rabaa inaan xusuusiyo dadka soomaaliyeed in ay innaga inoo taallo in aan hawshaan ay inagu hogaamiso horumar xaqiiqa ah iyo progress sax ah inaynu wax ogaa taas innaga inoo taallaa waa mas-uuliyad innaga ina saaran inaguma fillaa inaan dhahno wallaahi mashruucan fan baa loo helay inaguma fillaa inaan dhahno mashruucan waa la dah furay laakiin waxa aan doonayna waxaa waaye in aan inshuur garayno ama aan eh, hubsanno in fursad kasta iyo resource kasta iyo fikrad kasta oo fiican inaan realize garaynay oo aan fulinnay ayaa meeshaan focuska saarayna waa meeshaas taasaa la rabaa qof kastoo soomaali ah inuu rabo inuu arko canug kasta oo soomaali ah inuu ku barbaaro asaga oo aaminsan in ay baddan ama barwaaqadan dhulka ku jirta iyo tan baddaba inuu asagu leeyahay isla markaana uu ka faa'iidaysto qof kasta ayba oo soomaaliya sidaas wuu jecel yahay wuu rabaa laakiin waxaan rabnaa inaan ka shaqayno mustaqbalka ee communitygeenna runtii ma rabno in uu noqdo mustaq community laga tegay ama soomaali inay noqoto dad laga tegay oo meeshaasun fadhiyaa ma ma ma rabno waxaan rabnaa inaan ragbiga dhinac ka raacno waxaana dhinac kaga raaci karnaa in waxa ilaahayna siiyey inagu barwaaqeeyey inaan ka faa'iidaysano oo inaan daawan keliya un oo inaan daawan keliya waxaan rabnaa arrintaas ama ka faa'iidaysiga ee waxa dalkeenna ku jira oo kalluunka ugu horeeyo in uu gaaro every corner of this country oo meel walbaba laga faa'iidaystaan rabnaa laakiin aan meelo keliya xataa la inaan ku noqonin ma noqon karto arrintaas lagamana faa'iidaysan karo haddii aynan dadkeennu aysan helin tuuliskii aqoontii iyo skillskii ay arrintaas kaga faa'iidaysan lahaayeen marka waa inaan xoog saarno inaan dadkeenna wax barno waa sidii hadda wasiirku sheegayay oo qofka inaad siiso mahmaadaas waxaa la yidhahdaa asalkeeda chinesekaa iska leh qofka intaad eh, fish siin lahayd si uu kusoo daban lahaa si bar saasaa uga fiican marka inagu marka waxaan u baahan nahay inaan cilmigii iyo aqoontii iyo skillskii knowledgekii dadkeenna inaan barno si ay uga faa'iidaystaan ee kalluumaysiga middaas keliya ayaa ayaa noqon karta mid laga faa'iidaystay waxaa laga maarmaana inaan iyadana xusuusnaano si aan nolosheenna u transform garayno waxaa ka horaysa inaan transform garayno maskaxdeenna ama mindsetska waxa loo yaqaano taasaa taasaa ka horaysa marka hore marka progresska la sheego ma aha wax dee janis by janis kaga dhaca maaha laakiin wax step by step mara oo hab cilmiyeysan ku gudbo waaye oo meel lagu gaaro laakiin wax uun by janis kaga soo dhacaya dal uun barwaaqo by janis kaga soo noqonaya dad baahida uga baxaya by janis ma jirto laakiin qorshe rasmi ah oo la degay oo step by step tallaabadan tan tanaa xigta tan kanaa xigta la yidhaahdo ayaa ayaa looga baxaa baahida loogana faa'iidstaa waxaana asal u ah dhididkaaga dedicationkaaga iyo midnimadaada adiga taasaa asal u ah ma aha wax kale lagama helaayo waxaan qabaa inuu yahay tallaabo aada u weyn inuu yahay mashruucan ee loo qaaday dhinaca ee wanaagsan in loo qaaday laakiin imtixaanka ee xaqiiqiga waxaa waaye waxay imaanaysaa sidii aanu in baawar garayn lahayn dadkeen dalkeen ama dadkeen taas weeye imtixaanka saxda ah meeshaasu ku imaanaya
kani waa premier walad dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya ablikhethonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beeley boqorka badda cagta
beeley bidix iyo midigba waddan iska dhalin malaba shanta qaar adduunku ka dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry wayagaan soo baxday iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeega deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii uu sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhigiyo kaala qaada hadeer ganacsi haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafka howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
daaxaana sugteen inuu saadaal ku jirto inay soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii diib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
mar kale si maqal haboon akhyaare markana daynu milucsano booliiska soomaaliya ayaa digniino culus soo saaray sidoo kale waxay digniinahaasi kasoo saareen bacqi khafiifta in la isticmaalo sidoo kale waxay hanjabaad u direen dhalinyarada rabshadaha ka sameeya garoomada magaalada muqdisho ee ciyaaraha afhayeenka booliiska soomaaliyeed ayaa la hadlay warbaahinta
bismillahi raxmaan raxiim shirkigan jaraa-id maantay wuxuu ku saabsan yahay laba arrimood oo kale ah arrimaha deegaanka iyo arrimaha ammaanka namber kow arrimaha deegaanka annagoo tixgelinaynaa oo amiirtii kasoo baxday wasaaradda deegaanka waxaan rabnaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho in loo hogaansamo awaamiirta wasaaradda deegaanka ee ku aadanayd eh, mamnuucidda isticmaalka bacyaha bacyahaas oo sida ay wasaaradduba caddaysay waxyeelo u geysanaya noolaha iyo deegaankaba Eh, bulshada soomaaliyeed dadka wuxuu ka dhibaataynayaa deegaanka iyo dhirta iyo iyo nadaafadda Eh, xooluhuna way cunaan oo way ku dhibaatoobaan arrimahaas ayadoo jirta awgeed annagoo tixgelinayna awaamirtii iyo shuruucda ay soo saartay wasaaradda deegaanka guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho waxaan ku wargelinaynaa inay mamnuuc tahay in la isticmaalo bac nooc kasto ay tahayba ciddii lagu arko bac inay isticmaalaysaa si aan waafaqsanayn sharciga inay sharciga jibisay tallaabo sharcigana laga qaadi doono bacda lamana soo deji karo lamana iibin karo lagamana ganacsan karo lamana isticmaali karo Eh, sida ganacsato soomaaliyeedba ay hadda keeneen wax ka taya badan bacdi kana qurux badan in la isticmaalo aaladahaas bacda lagu bedelay oo wasaaraddu ay dhiirigelinayso waxaan shacabka soomaaliyeed leenahay si caafimaadka deegaanka iyo xoolahaba loo ilaaliyo in bacyaha la mamnuucay cidda lagu arko ee ka ganacsanaysa soo jid- soo dejinaysa ama si xatooyaha ku keenaysa bacna tallaabo sharci waafaqsan laga laga qaadi doono bacyuhu waa mamnuuc Eh, ganacsatada qaarkood oo aan ku bogaadinayno iyo wasaaraddu waxay isla garteen in la isticmaalo aalado ka duwan bacda kana tayo badan kana qiimo badan deegaankana aan waxyeelaynin haddaba bulshada soomaaliyeed arrinkaasu waxaan jecelnahay inay nala qaataan ciddii lagu arko iyadoo si dhuumaalaysa ama kutorbaana bac ku isticmaalaysana tallaabo sharciga waafaqsan dhammaan laamaha amniga ay ka qaadi doonaan number labo arrimaha ammaanka eh, waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed kuwa eh, ugu bogaadiyo isboortiga ka socda istaadi boonis oo ayaantan qaybihii u dambeeyey la maraayo waxaan uga digaynaa dhalinyarada soomaaliyeed ee ay ku- isku tilmaamay inay ayagu magac xun is- iskula baxay oo ay dhaheen ciyaal weeraan nahay ciyaal weeraan micnaheedu waxay tahay ammaankaa liddi ku nahay waaye ciddii lagu arko ayadoo falal noocaas ah ciyaal weero ah ku dhaqaaqaysa dadka ku dhibaataynaysa tuuriyeynaysa hantida burburinaysa waxaa laga qaadi doona tallaabo sharciga waafaqsan dhammaan waalidiinta dhalay caruurtaas waxaan leenahay eh, hooyo aabbo ubadka aad dhashay ogow waxa uu ka shaqaynayo tallaabada uu qaadayo kuwa haddaba tallaabada laga qaaday sida loogu qaado ayaan u qaadi doonaa waxaan leenahay isboortiga daawashadiisa markii lasoo aadayo shaksi kasta si nabada isboortiga ha ku yimaado ha ku daawado si nabad aana gurigiisa ha ku tagaa soona ciyaal weer ay dhibkaas iyo brobleemkaas abuurin ciddii lagu arka abaabulaysa ka qayb qaadanaysa dhagax tuuraysa waxaa laga qaadi doona tallaabo sharci waafaqsan xabsi dheerna waa loo diri doonaa oo ka waantoogo insha allah sidoo kale dadka leh baabuurta yaryar ee magaalada degan waxaan u sheegaynaa in baabuurta la baakimo meelaha ee laga tago ee bulshada qalqalka geliya ee wadooyinka isku xir- ee isku socodka wadooyinka hakadka geliya qof walba muwaadina ee baabuur leh ee magaaladan dhex jooga haddii baabuurka aad meel baakimayso fadlan qofka u dhowe ganacsiga ama kuleh ama xarunta kuleh ama guriga kuleh ku wargeli taleefon nambarkaaga ama lagala soo xiriira ama lagu ee lagugu ogaan karo sababtoo ah intii meel la baakima baabuur la isaga tagaa waxaan hakad galaya isku socodka gaadiidka bulshada ammaankeeda oo qalqalgelina sidaa darteed milkiilayaasha baabuurta yaryar ayay u badan yihiin milkiilayaasha baabuurta yar waxaan leenahay fadlan baabuurka meesha aad dhigayso dadka deriska la-ah hadday ganacsi yihiin hadduu guri yahay ku wargeli taleefon nambarkaaga si haddii laga shakiyo lagaaga shaka bixi karo laamaha ammaanka mar walba waxaa lagu soo wargeliyaa baabuur meel la dhigay oo ayadoo ammaanka hakad la geliyay bulshada la dhibaateeyey kadib qofkii uu imaanayo haddaba milkiilo kastoo baabuur leh waxaan ku wargelinayna inuu baabuurkiisa meesha uu ku jiro uu ku wargeliya meesha uu dhiganayo dhammaan arrimahaas waxaan si xoog leh u ta'kiidinaynaa ma aqbali karno wax la yidhahdo ciyaal weero ciyaal weero hore loo baabaashay hadda isboortigaanay kusoo ganbadeen waxaan ka qaadi doonaa tallaabada tan ugu adag cid kasta oo raad ku yeelata ciyaal weero ciyaal way ka tageen dhalinyaro waaweyn waayo xoog leh oo wata hubka noocyadiisa kala duwan haddaba waxaan uga digaynaa inaan hubka lagu is- la isticmaali karin aaladaha mindiyaha waxaas ay wataan cidda lagu arka waxaan u aqoonsanaynaa inay yihiin ciyaal weero mana la aqbali doono waalidiinta soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inay ubadkooda la socdaan dhaqdhaqaaqiisa xaaladda ogaadaan haddii ay ka waantooyi waayaan waalidku uu kusoo wargeli laamaha ammaanka saldhigga booliiska u dhow booliiskaa tallaabo ka qaadi doona insha allah insha allah isboortiga qaybaha ka haray ee stadio conis ciidanka ammaankiisu way ku filan yihiin way sugayaan dhalinyaro si nabada ha lagu daawado insha allah taliska ciidanka booliiska soomaaliyeedna uma sii dul qaadan doono dhalinyarada yar ee ciyaal weerada isku sheega ee dhibaateeya bulshada sida haddaba tallaabada loogu qaado ayaan tallaabo kasii adag ugu qaadi doona insha allah simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
ismaqal habboon saaxiibayaal aan markana milicsano wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi oo maanta ka qayb galay munaasabadii ay xadhigu ka jiray ra-iisul wasaaraha ayaa dhankooda waxay ka sheegeen qorshayaasha wadajisan wasaaradda kalluumaysiga iyo waxyaalaha uga yaala waa kuwan wasiirka iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi u hadlay waxaa sharaf weynayaa maanta inaan joogo oo soo gaarnay mashruuc saad maqasheen lasoo daadihinaya muddo laba sana ka badan oo sababta ugu weyn oo intaa u soo socdana ahayd in laga keena mashruuca aragtidaoo dogoodan lababa maray ee lala kulmay dad kala duwan assessmenti fiican laga sameeyey infrastructureka loo bahay in la sameeyo ee kadibna conclusionkiisii maanta aynu joogno inaan furno waxaan rabaa inaan ra-isul wasaare aan tilmaamo mashruucan wuxuu ka fargaraynayaa laga bilaabo laga soo bilaabo puntland ilaa iyo jubbaland inta u dhexayso ayuu juqraafikali ka fargaraynayaa mashruucan ee saad aragteen waxa ugu weyn oo aan intaan joognay ee qodob walbaga aad uga doodna wuxuu ahaa in aan helno infrastructure annagoo og mashaariic inta badan aysan infrastructure ku dhib badan yahay wax ka badan soddon iyo laba milyan oo mashruuca ka mid ah waxay aadi doontaa infrastructure u baahan tahay wasaaradda sidaas awgeed wuxuu noqon doonaa mashruucii ugu horreeyey ee base u sameeyo infrastructureka kalluumaysiga dalka oon jecelnahay in hadda kadib lagu dul dhiso wixii dambe ee soo socda iyadoo la tilmaamay in aanu taarget garaynayno in la sameeyo jetis iyo suuqyadii kalluunka iyo kolestorojyadii ee loo baahnaa taasoo runtii caqabadaha ugu waaweyn oo maanta taagan oo kalluumaysato haysato ayay tahay xitaa waxaa kalluunka iyaga loo qaadan lahayaa ugu weyn ama maaragtay cilladda lagu sheego waxay tahay inuusan standard ahayn haddii aan kalluunka la helin meel lagu qaboojiyo ama hab nadiif oo lagu soo bixiyo aan la helin macnaheeda standard ma noqonayo marka in laga baxa caqabadda daraaddeed ayuu wax badan naga kaalmayn doonaa mashruucan waan ognahay kuma filna mashruuc ahaan lacagta hadda meesha ku jirto iyo baahida dalka isuma dhawo waxa weeye culayska hadda aana haysto ama baahida la qabo ayaa ka badan lacagtan laakiin waxaan leenahay waa bilow aan rabno saaxiibadeen iyo baartinaskaas ay ku daydaan soomaaliduna waxaan ku dhiirigelinay ra-isul wasaar labadan sane inay maalgashadaan ganacsatada soomaaliyeed ee kaabayaasha dhaqaalaha kalluumaysiga saas awgeed hadda waxaan rajo ka qabnaa kalluumaysato waaweyn oo ganacsato ah oo soomaaliyeed inay mar dhow shaqo bilaabaan iyagoo iskaashanayo shirkado caalami ah oo iyaguna ribix doon ah mar haddii sharcigii maalgashiga sharcigii kalluumaysiga iyo kii ilaalinta maalgashadaha intaba la baasgareeyey deyntana la ka cafiyey runtii waxaa aad u soo jiitay dad badan oo aan soomaali ahayn inay maalgashadaan dalka ganacsatada soomaaliyeedna hadda waxay bilaan inay ku dhiiradaan oo ay nagala doodaan sidii ay u maalgashan lahayn meeshaas marka waxaan leeyahay tilmaantaadii ahayd inaannu ka kafolgalin doonno dakhliga dalka kalluumaysiga waxay ku socotaa dariiq wanaagsan waxaan rabaa halkan inaan oga sheego dadka soomaaliyeed ee ra-iisul wasaaruhu sida uga shaqeeyo la dagaalanka al-shabaab iyo dhibaatada dalkay ku hayaan ayuu uga shaqeeyaa in looga baxa baahida dalka taagan in laga baxo in la isku filnaado annagu waxa weeye waxaannu ku socnaa gaidansigiisa iyo tilmaamaha isaga uu leeyahay isagoo si joogtaa oola socdo waxa dalka ka socda waxa weeye dowladdani kama mashquulaysa sektor ka mid ah maxay ay to sektarada dalka oo ay rabto inay wax laga qabtay loo baahan yahay sida mashruucan uu u shaqaynayo waxaan u malaynaya inaad kaga dhigteen presentationka la jeediyey oo lagu kafargareeyey waxaan rabay inaan tilmaamo keliya waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed ee uu mashruucan taagereeyey inay ka faa'iistaan waxaa dadka nugul ee xeebaha dego ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan waxaad ogsoontihiin dalkeenna abaar iyo wuxuu u dhexeeyaa daad dhaco iyo mushkiladana haysata ee al-shabaab ee beeraheenni ku habsatay iyo xoolaheenni marka waxaa badiil u ah ama lagu maadan karaa inta waxaa laga xalinayo in dadku ay maalgashadaan badda inay u diyaargarooyaan kalluumaysato noqdaan in loo train gareeya ayaga laftooda inay ay ka faa'idaystaan badda iyo waxa ku dhex jiro kheyraad ku dhex jiro waa run sida aan eh, u maqalna mar walba shidaal aan leenahay ayaan waxaan u maqalnaa inaan leenahay bad aad u dheer xeebteeda kalluun badanna ka buuxo oo dhaxaqiiqay tahay laakiin lagama faa'iidaysan mar walba waxaan sheegaa maahmaah eh, dadka hadda ay barteen oo ah in qofka aad siisa xabad kalluun ah waxaa ka wanaagsan baa inaad maqaalintii ku qabsan lahaa siiso oo ku daban lahaa kalluunka waayo baahidu kaga baxaya waxaan halkan resuwaarka hortaa kaga mahad celinayaa wasiirada eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka halkan ka joogo oo si toosa mashruucan uga shaqeeyey eh, contribution fiican ku leh in eh, mashruucan uu hirgalan runtii habeenii maalin usoo jeedo oo wasaaradda garab taagan mar walba waxaan u mahad celinayaa sidoo kale uga mahad celinayaa eh, tiimka world bankiga oo julian hogaaminayo oo runtii aan ogahay muddo hal sano iyo bar ah waxaan maa isbuuci gelaynay ee virtual meeting aan kaga hadlayna mashruucaas iyo si u hirgeli lahaa waxaan kaloo aan kaga macelinayaa shaqaalaha wasaaradda iyo agaasimayaa- agaasimayaasha waaxyaha agaasimaha guud oo iyaga laftigooda shaqo xoog leh meeshaan ka qabtay Ee, mana aha in mashruucan keliya yahay waxaan rajaynaynaa mashaariic kala duwan oo tiro badan noo bilowdaan ee aadna goor u arki doontaan haddii la yidhaaho dakadihii laga soo dejin lahaa kalluunka ayna runtii jirin maalihii kale ama warshada ha ahaato ama ha ahaato eh, qaabkii kalluumaysiga eh, qalabkiisii ama ha ahaato eh, dhammaystirka in kalluunkaas la dhoofiyo ama shacabka soomaaliyeed looga faa'iideeyo xagga shaqada intaba hoosu dhac weyn ayaa ka muuqday baahidaas jirta awgeed ra-iisul wasaare waxaa la sameeyey mashruucan oo ka jawaabaya baahidaas soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer afrika oo dhan waxay leedahay khayraad badan oo haddii la soo saara kalluunka ku jira iyo khayraadka kale gaarsiin kara dalkan madax bannaani xagga maaragtay iisheeg isku filnaanshaha cuntada ama dhaqaalaha waxaan aaminsannahay mashruucan inuu wax weyn ka bedeli doono qaabka iyo nolosha soomaaliya ay u nooshahay Eh, mar dhoweyd oo aan qabannay toddobaadkii kalluumaysiga waxaad ku dhawaaqday oo aad aan u soo dhoweynay adduuweynaha oo dhan ay soo dhoweeyeen in dakhliga soomaaliya boqolkiiba konton uu ka yimaado khayraadka ba- badda ama khayraadka kalluumaysiga runtii arrintaas waxay ku dhalisay dad badan inay si khaas ah u fiiriyaan sektorkan kalluumaysiga waxaa mar kale sharaf noo ah maanta inaad halkan nala joogtid sidoo kale waxaa halkan jooga marti sharaf badan oo ka kala timid meelo kala duwan sida world bank waxaa jooga f a o waxaa jooga unido waxaa jooga u n d p intuba nagala shaqeeya arrimahan laakiin maalgelinta loogu talagalay mashruucan waa shan iyo konton malyan oo konton malyan oo ka mid ah ay ka imanayso dhankan eh, international development mataqaanaa ishek facility-ga ay ka imanayso i d f ka imanayso Eh, shanta kalena ay ka imanayso eh, qolooyin kaloo la yidhaahdo eh, eh, pro blue shan iyo kontonkaas malyan inta badan waxay ku bixi doontaa kaabayaasha dhaqaalaha waxaa la rabaa kalluumaysatada in looga faa'iideeyo awooddooda wax soo saar si kor loogu soo qaado iyo awoodda ay u leeyihiin inay maamulaan eh, kalluumaysigooda dhanka macnaha ii sheeg farsamada in kor loo qaado waxaa aad loo danaynayaa dumarka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan barnaamijkaas wax soo saarka kalluumaysiga waxaana runtii ku rajo weynahay in gobolladoo dhan ba eh, barnaamijkan laga hirgelinayo gobol kastaa si khaasa markaas uga qaybgeliyo eh, dumarka soomaaliyeed si ay uga faa'iidaystaan khayraadka badda iyo kalluumaysiga intaba waxaa maanta halka nala jooga mudane eh, ra-iisul wasaare eh, wasiirkii hore ee kalluumaysiga min zamaan eh, aadan maxamed cali baa halkan nala jooga maantay oo runtii martida ku jira halkan fadhida oon soo dhaweynaynaa si khaas ah Eh, waxaan u sharfaynaa wasiirka hore waxbarashadana wuu ahaa Eh, runtiina maaragtay inuu maanta isagoo da-daan jira soo baxo halkan yimaado si uu u arka dowladda soomaaliyeed hawsha ay wado Eh, aad iyo aadaan runtii ugu faraxsannahay waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo gabagabeeyo Eh, maanta runtii sharaf weyn bay noo tahay farxad weyn bay noo tahay halkan aan nagala soo qayb gashay ra-iisul wasaare I would like to welcome uh, the World Bank and other agencies that are here. I want to uh, particularly uh, highlight and commend the work that the World Bank has done in the last two years to prepare this project. I want to personally also thank the group of World Bank uh, workers led by uh, our friend Julian Million. The way that you have worked with us, we're very grateful and we commend you for that work. Thank you very much for doing that kind of work. Uh, we hope that other agencies will follow uh, your footsteps to come forward and really assist Somalia and stand with Somalia because the sector would like to achieve major milestones in this sector. Our Prime Minister has highlighted in our last uh, Somali Fishery Week that the budget of the government, 50% of that will come from the fishery sector. We hope to realize that vision and commitment from our government. Thank you very much for coming here again. Th- Thank you, everybody, for coming.
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmayso iyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii ugu sarreeya oo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan ee hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga haddima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne
haddana saaxiibayaal barnaamijkii wareegga wararka ee aflaata ka saac intaasi kusoo gabagabeyna markan intaynu kulmayno nabadgelyo